galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin ka imanaysa magaalada washington
waa galab sabti ah bisha oktoobara waa koob iyo soddon sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka lix iyo tobanka mitirban efemyada magaalooyinka ku yaala geeska afrika qaarkood telefoonada gacanta iyo bogga aan internet ku leenahay ee v o a somaly com idaacaddeeda galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya cabdiraxmaan xuseen furre iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida dagaallo xooggan oo ka dhacay deegaano ku yaala gobolka bakool iyo maamulka gobolka dowladda ee sheegay iyo maamulka gobolka oo sheegay in ay in ka badan konton ka tirsan maleeshiyada al-shabaab halkaasi ay ku dileen
hadda annaga inta aan aragna aan xaqiijin karno meesha la yidhaahdo garas weyne dhowr iyo konton ruux ayaan kaga dilnay nimanka cadowga jihadiidka uwasa al-shabaab dhowr iyo labaatanna dhaawac weeyaan midkiiba gacanta ayaan ku haynaa oo sawiradooda cadayna xitaa waan haynaa marka inta yaray baxsatayna hadda aan kula hadlayo waxaan ku sugan nahay hawdka
sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah guddida farsamada ee maamulu sumaynta gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo la dhisay iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan oo ka soo hor jeestay arrintaasi
wasiirka arrimaha gudaha wuxuu sheegay inuu la tashi la sameeyey saxiixayaasha heshiiska saxiixayaasha heshiiskan ka mid ah aniga waa qalab wax tashi oo nala kala sameeya hadda ka horna ma jirto hadeerna ma jirto uun sidii dadweynuhu uga dhagaysanayn waxaan idaacadaha ama ay uga arkeen usaydada ayaanu aragnay sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee diyaarada ay saarnaayeen in ka badan laba boqol iyo afar iyo labaatan rakaaba oo ku burburtay gobolka sinaai ee dalka masar sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
wararka ka imaanaya gobolka bakool ayaa sheegaya in dagaal culus oo saaka salaatii subax kadib ka dhacay deegaanada garas weyne iyo moora gaabey oo u dhow degmada xudur ee gobolka bakool dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalku uu ku bilowday weerar ay ku qaadeen maleeshiyada ururka al-shabaab fariisimo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa ethoobiya dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo waaweyn iyo rasaas xooggan oo socotay muddo ka badan hal saac saraakiisha dowladda ee gobolka ayaa sheegtay in ilaa iyo dhowr iyo konton ka mid ah maleeshiyada al-shabaab ay weerarkaasi ku dileen labaataniyo kalena ay ku dhaawaceen aadan cabdi abaarey gudoomiye ku-xigeenka degmada xudur ee gobolka bakool ayaa v o a u sheegay in dhinaca ciidamada dowladda uu dagaalkaasi kaga dhintay hal askari afar kalena ay kaga dhaawacmeen ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijinaysa sheegashada saraakiisha dowladda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka masar shariif ismaaciil ayaa xaqiijiyey burburka diyaarad rakaab oo ruush ah taas oo siday ilaa laba boqol iyo afar iyo labaatan qof diyaaraddan ayaa burburtay soddon daqiiqo kadib markii ay kacday diyaaraddan oo duulimaad lambarkeedu uu ahaa sagaal laba lix sideed ayaa siday laba boqol iyo toddobiyo toban qof oo rakaab ah oo toddobiyo toban caruur ah ay ku jireen iyo toddoba ka mid a shaqaalaha diyaaradda kooxaha gurmadka deg dega ah ayaa gaadhay goobtii burburku ka dhacay ilaa haatanna ma cadda inay ciidi ka badbaaday diyaaraddaas xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka masar ayaa sheegay in la qorsheeyey kulan deg deg ah oo ay yeeshaan xukuumadda iyo laamaha ammaanka ee dalkaas halka bogga dhinaca internetka ee facebook ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ruushkana lagu sheegay in ay xaaladda si dhow ula soconayaan ugu yaraan toddobiyo labaatan qof ayaa ku dhimatay boqol afartan iyo shan kalena way ku dhaawacmeen kadib markuu dab qabsaday goob lagu caweeyo oo ku yidi taala magaalada bujarest ee caasimadda dalka romaniya boqol afartan iyo shanta qof ee dhaawacu soo gaaray ayaa la geeyey isbitaalka kuwaasoo laga daaweynaya qaybo ka mid a jirkooda oo ay ka gubteen dabkan ayaa la sheegay inuu ka dhashay qarax ka dhashay ama ka yimid bulaldayd balse markii dambe wararka ka imaanaya dalka romaniya ay sheegeen inaan caddayn arrintaasi loo haynin holoca dabkaasi ayaa argagaxgeliyey dadkii halkaasi ku caweynayey oo ciyaaraya ciyaarta loo yaqaano qoobka ciyaarka taasoo keentay inay dadku markii dambe halkaasi isku buurtaan
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaaad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa sidii aad warkaba ku maqlayseen dagaal culus ayaa saaka salaadii subax kadib ka dhacay deegaanka garasweyne iyo weliba mooragaabey oo ku dhow degmada xudur ee xarunta gobolka bokool dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalka uu ku bilowday weerar ay ku qaadeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab fadhiisimo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa etoobiya saraakiisha dowladda ee gobolka ayaa sheegtay in ilaa iyo dhowr iyo konton qof ay kaga dileen dagaalkaasi maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo ay sheegeen inay weerar kusoo qaadeen haddaba waxaan khadka telefoonka kula xidhiidhay aadan cabdi abaarey guddoomiye ku-xigeenka degmada xudur
saakay salaadii subax marka laga soo baxay ayaa tuulooyinka garasweyne iyo mooragaabay nimanka cadowga jidijihabiidka uwursa al-shabaab ayaa waxay isku dayeen in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay soo carbushaan sida horeyba ay u samayn jireen oo meelo kamid a deegaanada soomaaliya sida deegaana hoos yimaada shabeellada hoose oo kale carbushaada ay samayn jireen inay sameeyaan laakiin wanaag umaysan suurtagelin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka etoobiya ee ku wada sugnaa tuulooyinka hadda aan kuu sheegay ayaa iska cabin adag ku sameeyey goobtaana guulo fara badan ayay ciidanka kasoo hoyeen marka tirada dhimashada maxaa laga ogayaa khasaaraha meesha ka dhacay hadda annaga inta aan aragnay aan xaqiijin karno meesha la yidhaahdo garasweyne dhowr iyo konton ruux ayaan kaga dilnay nimanka cadowga jididahadiidka uwasa al-shabaab dhowr iyo labaatanna dhaawac weeyaan intuba gacanta ayaan ku haynaa oo sawiradooda cadeyna xitaa waan haynaa marka inta yaray baxsatayna hadda aan kula hadlayo waxaan ku sugannahay hawdka u dhexeeya rab dhuure iyo garasweyne nimanka ay kusii baxsadeen marka waan kusii daba jirnaa inta sii baxsatayna haddaad tidhi dhinaca waxaanu ka dilay dhowr iyo konton ka mid a kooxdii duulaanka soo qaaday dhinacan ciidamada etoobiya ama kuwa soomaalida maxaa ka dhintay annaga iyaga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa ka dhintay hal askari laba askarina way ka dhaawacantay dhankan garasweyne ah dhanka kale mooragaabayna laba askari ayaa kaga dhaawacantay marka ciidanka aad buu u nabad qabaa haddii waad dareemi kartaa ciidan ku sugan feeshadiisa ama fariisimaha uu fadhiya lagu soo weeraray iyo niman burcada weerar ay soo qaadeen isku dagaalna ma noqon karaan isku xoog iyo isku awoodna ma noqon karayaan marka dadka sidee baad ugu sheegi kartaa in dhinacna hal askari ka dhintay dhinacna laga laayay shan iyo konton qof waxaan ku caddayn karaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada etoobiyada fariisidaha ay fadhiyeen ayaa lagu soo weeraray nimanka cadowga isku dayeen inay soo carbishaan haddee nin dhufays ku jira iyo nin banaan cidla fadhiya goobta xabad kasoo ridaya isku dagaal ma noqon karayaan isku dhimashana ma noqon karayaan ciidanka dhufaysadooda ayay ku jireen marka askariga dhintay hadda aan ku sheegay wuxuu ahaa askariga dagaalgelyaha ciidanka ayuu ahaa isagoo weliba dhufaysyada ciidanka dulmeereysanayo ciidanka amraya in si wanaagsan loo dagaalamo ayay xabadaba ku dhacday marka dhimashada sida ay ku timid waa wax ilaahay uu wato marka inta dadaala ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada etoobiya oo dagaal dheeri ayay sameeyeen si loo samato bixiyo shacabka khasaaraha soo gaarayna waa inta nimanka cadowgana waa niman aan xaq ku dirinaynin waad dareemi kartaa niman ciidan dhufays ku jira u yimid sida loola dagaalami karo marka arrinka sida ayuu u dhacay shacabkana sida ayaan ufahamsiinaynaa guddoomiye dad badan baa warbaahinta kaa dhegaysanaya oo su-aalo badan dabcan iska weydiinaya arrintan mar horena waxaa hore loo sheegay deegaanadan in ururka al-shabaab laga adkaaday oo ciidamada dowladda ama ciidamada taageerada siinaya ee amisom ama kuwa etoobiya ha ahaadeene ay deegaanadan ku sugan yihiin in haddana weerarkani uu dhaco miyaanay astaan u ahayn in weli ururka al-shabaab deegaanadan uu saameyn ku leeyahay
haddee xilli roobaadna waa lagu jiraayo nimanka cadowga gobolka meelo fara badan ayay kaga soo duulaan hadda waxay degan yihiin ama mararka qaar ay kusoo dhoomaaleystaan meel la yidhahdo labaatan jarow ayay mar walba kasoo duulaan annagoo og xogta iyo informationka haynaa inay weerar soo yihiin annagoo ka war haynaa inay weerarna soo yihiin informationka si dhaba ayaan u haynay ciidankana diyaar garow adag ayuu u galay marka waa niman muddo bil ku dhawaad isa soo adaabulaya si ciidanka goobta ay ku sugan yihiin awoodooda ay u wiiqaan ama ay wacdar meesha ka muujiyaan laakiin ciidankoo markaa diyaar u ahaa foojignaan adag qabay iyo annagoo ka maamul ahaan xogta haynay nimanka meel walba ay soo marayaan iyo tuulo walba ay ku sugan yihiin annagoo xogta haynay nasiib wanaag arrinka sidaa ayuu u dhacay dagaalkiis markii soo qaadayeenna in badan information dhaba ayaan ka helnay
waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa aadan cabdi abaarey guddoomiye ku-xigeenka degmada xudur ee gobolka bakool oo ismaaciil xuseen farajar oo stuudiyaha ugu weheliye uga warramayey dagaal ka dhacay deegaano ku yaala gobolkaasi mar kale galab wanaagsan halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a ra-iisul wasaaraha dalka masar shariif ismaaciil ayaa xaqiijiyey burburka diyaarada rakaab ah oo laga leeyahay dalka ruushka oo ku dhacday gobolka siinaai taasooy saarnaayeen in ka badan laba boqol oo qof diyaaradan oo ka duushay magaalada sharmasheekh ayaa burburtay soddon daqiiq kadib markii ay duushay waxaana saarnaa laba boqol iyo toddobiyo toban rakaab oo ay ku jireen toddobiyo toban caruura iyo toddoba ka mid a shaqaalaha diyaaradaasi waxaana la helay burburka diyaarada waxaana socda howl gurmad loogu fidinayo dadka halkaasi waxyeeladu ay ka soo gaadhay weli lama oga inay jiraan dad ka badbaaday burburka diyaaradaas iyo in kale haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa wariyaha v o a magaalada qaahira xuseen saxnuuni uu warbixintan noogu soo diray
diyaarad ruushka leeyahay oo ay saarnaayaan in ka badan laba boqol oo rakaab ah ayaa ku dul burburtay bartamaha gacanka siinaaya ee waqooyiga bari ee dalkani masar diyaarada oo ay saarnaayeen laba boqol iyo toddoba iyo toban rakaab ah iyo toddoba qof oo shaqaalaha diyaaradda ayaa ka duushay magaalada sharmal sheekha waxa ayna ku sii jeeday magaalada san peterburg ee dalkaasi ruushka saraakiisha dhinaca amniga oo masaari ayaa xaqiijiyey geerida dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda ruushka ee ku dul burburtay waqooyiga gacanka siinaaya ee waddankani kooxaha baaritaanka iyo badbaadada ee masaarida ayaa sheegay in diyaaradda ay ku dhacday dhul buuraley ah oo ka mid ah saxaraha gobolka siinaai ra-iisul wasaaraha xukuumadda masar alsayid shariif ismaaciil ayaa sheegay in ay dhiseen guddi farsamo oo baaraya shilka diyaaradda shariif ismaaciil oo shir deg deg ah la yeeshay saraakiisha amniga ee waddankani ayaa hadalkan sheegay ka hor inta uusan u boqoolin dhinaca gobolka siinaaya oo ah halka diyaaradda ay ku dhacday فريق عمل هينتقل الفني وهينتقل هناك لبدء الاجراءات التحقيق وفي تواصل طبعا مع السفير الروسي بخصوص هذا
السيد شريف اسماعيل ايايري waxaan dhisnay guddi farsamo oo gaaraya meesha diyaaraddu ay ku burburtay waxayna bilaabayaan baaritaan iyo xaqiijin ku aadan sababta keentay in diyaaradda ay soo dhacdo sidoo kale waxaa jira buu yidhi wada shaqayn iyo xiriir naga dhexayn doona dowladda ruushka warbaahinta masaarida ayaa sheegtay gawaarida gargaarka deg dega ahi iyo kooxaha wax badbaadiya inay ku qulqulayeen goobta burburka diyaaraddu uu yaallo dhinaca kale madaxweynaha dowladda ruushka valadimir putin ayaa amar ku bixiyey in koox baarayaal ah loo diro goobta diyaaraddu ay ku dhacday si loo xaqiijiyo sababta waxa uuna tacsi u diray qoysaska dadka rakaabka ahi ay ku geeriyooday burburka diyaaraddaasi sidoo kale madaxweyne putin ayaa sheegay maalinta axadda inay tahay maalin loo baroor diiqayo rakaabka ku dhintay diyaaradda kusoo dhacday waddankani ilaa iyo hadda lama oga sababta ay u burburtay diyaaradda ruushka leeyahay ee kusoo duldhacday gobolka siinaaya laakiin mas-uuliyiinta dowladda masar ayaa xaqiijiyey inaan la toogan diyaaradda burburtay xusein saxnuuni v o a kahira
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan waxaa soo baxaya walaaca ay qaar ka mid ah siyaasiyiinta aqoon-yahanka iyo odayaasha dhaqanku ay ka qabaan guddiga farsamada ee maamul usameynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo ay dowladdu ku dhawaaqday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa oo ka jawaabayay walaacaasi ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho dhinaca kalena waxaa maanta muqdisho ka furmay shir ay shir saddex maalmood soconayaan idhaahdee oo ay leeyihiin wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka wariyaheena magaalada muqdisho jacfar kukaay ayaa warbixintan noo soo diray
wax yar uun kadib markii lagu dhawaaqay tirada guddiga farsamada maamulka hiiraan iyo shabeellada dhexe ee la dhisayo ayaa waxaa soo baxayay codad go-aankaasi lagu diidan yahay oo ka imanayay qaar ka tirsan dhinacyada ay arrintaasi khusayso wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdiraxmaan xuseen odowaa oo markii ugu horreysay ka hadlay arrintaasi ayaa xusay in qaadashada go-aankaasi ka bedelan kii heshiiska iskudarka labada gobol lagu saxiixay ay ku kaliftay buuq fara badan oo dhammaan waayey oo ay sabab u tahay dhinacyo fara badan oo tiradaasi lasii kordhiyey ku qanci waayey laba bilood oo dhan waxaa suurogeli weysay in guddi farsamo oo macquul ah la sameeyo sababaha la xiriirana waxay ahayd ayadoo dadku ay u qaateen in guddiga farsamadu uu yahay sidai uu yahay baarlamaanka matali doona dowlad goboleedka la dhisi doono markii koowaad heshiiska waxaan ku saxiixnay in koob iyo soddon ay noqdaan markii wasiiradii iyo wixii aan isku soo dhammaadeen waxay noqdeen wixii aan isku soo dhoweynay afartan iyo saddex kadib haddana waxay noqdeen in dad aad u badan aysan weli ku sii qanacsanayn beelaha qaar ayuu sheegay wasiiro dhawaa inay fahmi waayeen ujeeddada iyo hawsha guddiga farsamada kuwaasoo u qaatay in baarlamankiiba uu yahay inkastoo ay jiraan beelo ka maqan guddigan lagu dhawaaqay haddana wasiirka arrimaha guduhu waxa uu tilmaamay in dhammaan beelaha dega gobolladaasi waa hiiraan iyo shabeellada dhexe ay si siman oo min hal xubinna ugu jiraan albaabka awood qaybsiga guddiga farsamaduna uu sidaasi ku xidhan yahay in uu noqdo guddi farsamo dhammaan beelaha dega gobolkana si siman looga qaybgeliyo arrinta ku saabsan awood qaybsigu waxay noqon doontaa haddii ilaa iraa markii la gaaro ergooyinka iyo baarlamaanka wixii hadda ka horeeya laakiin waxaan waxay ku salaysan yihiin dadka dega gobolka oo si siman uga qaybgalay waxaan rabaa mar kale iyo mar kale inaan u caddeeyo dadka ka qaba consens meesha waxaa yaallay laba arrin in baarlamaankii aan hadda qaybino ayadoo shirweynihii la qaban oon waxba la qaban sababtuna waxay tahay guddigii farsamada ayaa waxaa loola dhaqmay sida inuu yahay baarlamaankii iyo maye inaanaan waxba samaynin oo laba bilood ay nagu qaadatay dhaqaaqeedi go'aankaas kadib waxaan gaarnay wasaaradda arrimaha gudaha ay go'aan ku gaartay in hore loo dhaqaaqo dhammaan dadka gobolkaas dega min hal xubin la siiyo laakiin awood qaybsiga saxda ah iyo sida la kala yahay ay noqoto markii aan gaarno heerka baarlamaan qaybsiga dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha ayaa maanta muqdisho ka furay shir socon doona muddo saddex maalmooda oo ay ka qaybgelayaan dhammaan wasiirada arrimaha gudaha maamul goboleedyada afarta ah ee ay dowladdu aqoonsan tahay iyadoo ujeedka ugu weyn uu yahay in la isla meeldhigo habka ugu wanaagsana ay dhinacyadaasi isku kaashan karaan ayaa waxaa kaloo looga hadli doonaa qodobo fara badan oo wasaaradahaasi howlahooda ka mida sida uu ku waramayo cabdiraxmaan xuseen odawaa shirkan maanta halkan aan ka furnay ee wasiirada arrimaha gudaha dowlad goboleedyada ay isugu yimaadeen iyo wasaaradda federaalka ah in looga arrinsanaya sidii looga wada loo wada laysu kaashan lahaa horta qodobka koowaad qodobka labaadna looga arrinsan lahaa arrimaha laba kun iyo lix iyo tobanka qodobka saddexaadna looga arrinsan lahaa arrimaha dabaylaha iyo roobabka la filayo inay waddanka kusoo kordhaan oo haddana bilowday runtii oo elninada runtii waa soo dhawaynaynaa waana ku faraxsannahay imaatinka ay yimaadeen waddankana waxaad moodaa in uu isu sii dhowaanayo uu sii hormarayo mas-uuliyiintii maamul goboleedyada matalaysay oo kulankan ka hadlay ayaa waxa ay si isku mida u soo dhoweeyeen isu soo dhowaanshaha dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaanay ku ballanqaadeen inay gacan mugle ka geysanayaan sidii ay ku sii horumari lahayd maxamed warsame darwiish wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga jubbaland ayaa tilmaamay in wasaaradda arrimaha gudaha federaalku ay muhiimad gaara ugu fadhiso maamul goboleedyada ayna danaynayaan inay si hufan ula shaqeeyaan wasaaradda arrimaha gudaha waa muftaax wasaaradda arrimaha gudahuna waa muraayadi tan hadday dheerti tahay taas muraayada ah qofku waxba arki maayo wasaq baa ku biidaysa tan aanu hagaajino dalka intaynu one unit noqono oo isku xiranno bahalkaana aanu ka soo saarno intaynu hadda wada joogno meeshaan aadi doonno arrimaha waaweyn iyo review iyo waxbay iyo sida loo qaadanayo iyo dhaqaalaha iyo imisa inaga dhaxaynaysa iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo gaashaandhiga iyo intaan lagaa horta inaga soomaaliya intaynu isfaano maxaa federaalkana aanu u dhaafaynaa maxaa inta kale aanu leenahay waayo inta kale aan xataa isku tixgelin oo aynu soo ogolayn maanta odawaaga ina hogaaminaya wasaaradda arrimaha gudaha mid baa imaanaya bulshada la yidhaahdo ama wax kale berriba ku dhexdhacay sidoo kale kulankan la mid oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya ayna kasoo qayb galeen qaar ka tirsan wasiirada maaliyadda maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa isla muqdisho lagu qabtay wasiirka maaliyadda soomaaliya maxamed ibraahim aadan fargeeti oo kulanka furay ayaa ka hadlay ujeedkiisa isxog waraysi iyo wadatashi kaasoo looga gogol leeyahay inaan maaragtay ummaddeen u khidmayno inaan isla jaanqaadno oo maaragtay shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay mas-uuliyad naga saaran tahay maadaama waddanku uu federaal noqday mas-uuliyaddii ayaa kala qaybsamaysa moogiin khidmadihii lanaga rabay iyo maaragtay horumarkii lanaga rabay ka dowlad ahaan weli waa sideedii muwaatin kastoo soomaali ah wuxuu naga filanayaa waxaan laga filanayaa inaan keenno waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey dardar ku socday kulamada noocan oo kale ah oo ay yeelanayaan madaxda dowladda dhexe iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada waxaanay dadka qaar rumaysan yihiin in sii kala jeedkii maamulada dalka ka jira uu meesha ka sii baxayo jacfar kukaay v o a muqdisho watay dhegaystayaal dhinaca kale dadka aan ku qanacsanayn guddiga farsamada maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdifataax xasan farax oo ka mid ah saxiixayaasha maamul samaynta gobolkaasi wariyahayaga gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane ayuu arrintaasi guddoomiyuhu uga warramay ka guddoomiye ahaan aniga wasiirka arrimaha gudaha wuxuu sheegay inuu la tashi la sameeyey saxiixayaasha heshiiska saxiixayaasha heshiiskan ka mid ah aniga waa qalab wax tashiyo na lakala sameeya hadda ka horna ma jirto hadeerna ma jirto uun sidii dadweynuhu uga dhegeysanayn waxaan idaacadaha ama ay uga arkeen usaydada ayaan u aragnay tilaabtaasaan qaadi rabaana nama dhihin namana soo ogeysiin waa go-aana siga keligiisa u ahaa iyo wasaaradda kolley tabana go-aankaasi waxa uu ku dhisay iyo bulshada jawaabta ay ka bixinayaan waxa uu uga dhigi doono mubarir ama uu ku qanci doono waa mid asiga u taalo okay haddii aad ka mid ahayd saxiixayaasha dhismaha maamulka labadan gobol waxyaabihii aad saxiixday maxaa ka mid ahaa haddii arrimahan aadan war ka hayn annagu waxaan saxiixnay kow inaan bulshada u wakiil ahayna labadaasi gobol in maamul loo sameeyo kuna qancinay bulshada halkani in badan wakti badan iyo juhdi badan iyo dadaal badan iyo wada hadal badan iyo soo jeed badan uu nooga baxay sida aan bulshada aan ku qanci lahayn ay dhacdo in labadaasi gobol bulshooyinka ku dhaqano ay isla qaataan in ay samaystaan maamul laakiin caqabad ayaa ka hortimida caqabaddan kaleeto sidii lagu leexinayay u baahanta
war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha waxaa ku qoran markuu arkay wadatashina uu la sameeyey saxayaasha heshiiska maamulka labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe in tallaabada uu qaaday waan ku arkay sidaa waa ku qoran tahay laakiin wax la tashiya aniga shaksiyan ilama samayn mana is arag guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexena sidoo kaleet uu ii sheegay maraan isla hadalna iyo rag faraar badan oo saxiixayaasha ka mid ah marka sida beryahanba ka muuqatay wasiirkani go-aan uu keligiis qaatay waaye go-aankaasi oo ujeedooyinkiisa oon la ogaan doono waxba dhibaataa malaha ummadaani labada gobol ku dhaqani awooday leeyihiin waxayna dhisan karaan waxayna dhisanayaan waxaanuna kolal iyo qabow midna ma laha sida aniga filaayo laakiin dadku bulshada inay dareenkooda muujiyaan waa waajib annagu waxaan inaan ku ogeyno waxay in kaleetan inaan sheegnahay waa waajib haddii dadkii saxaxayaasha oo guddoomiyaasha labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe aanu wax war u hayn maxay kula tahay tallaabada ay u qaaday wasaaradda arrimaha gudaha inay magacaawdo guddiga farsamada waa tilaabo ummadda khilaaf looga dhex dhalinayo lakiin ummadda waan kasoo gudubtay heerkaas khilaafna kama dhex dhalanayo waxna way dhisanayaan taasaan maxay talo sheega aniga aan fahamsanahay sababtoo wax kale oo oo samayn karaay ma jiraan in wax noocaana ummadda lagu soo dhex tuuro ujeeddo kaleo laga lahaan karaa ma jirto ujeeddadii laga lahaa waa la arkay waana laga tashanaya hadduu ilaahay laakiin sida muuqato wasaaradda waxay leedahay waxaan tallaabada u qaadnay in si cadaalad ah beelaha dega labadan gobol wax loogu qaybiyo ma kula tahay marka qaabka ay u martay inuu ahaa mid cadaalad ah aragtida qof ahaan iyo kan maamulka gobolka hiiraan cadaaladda gelgadudii mudug xoogaa u ekeysiyaa ficnaale taasina xoogaa u ekeysiyaa ficnaale cadaaladdan kaleeto xoogaa waxaa malaynaya ii sheeg afar iyo toban qabiil ayuu u qeybiyey wax oo hiiraan iyo shabeellada dhex degan dadkanu deegaanay leeyihiin xerar wax ku qaybsan jiraana jirta golayaala u dhisan haddaba waxaa u dhisan golaha lixdan iyo saddexda odayaasha u dhisan maamul gobolaa u dhisan maxay tale waxaa u dhisan ay sheegeen golayaal kaleeto dhaqanaa u dhisan deegaanay leeyihiin dadkii mau kala raraysa u yeela waaye bal asigu siduu ku qaybiyey inuu sheegaal fiican qaarna waa soo gaabiyaan umalan qaarna waa dheereeyey
marka ugu dambeyn maxaad ku tali lahayd tallaabada iyo habka loo marayo dhismaha maamulka labada gobol
wallah waxaan ku talilnaya waxgaraday leeyihiin dadka gobolladan jooga waxgarad waliba qaaliyahay leeyihiin oo dhaqan waxgarad waxay leeyihin aqoon-yahan waxgarad waxay leeyihiin isheeg siyaasiyiinay leeyihiin waa dadka waxaan filayaa maxay tali sheeg koonfurta soomaaliya ugu waxgaradka badanne oo la xasuusto oo magac ummadda soomaliya ku dhexleeya leeyihin dad fudud maaha in la garto oo caqligu soo laabto oo dadkaas garashadale loo soo celiyo hawsha oo la yihahda maxay idinla tahay seed rabtiin seed wax ku qaybsan jirteen seed wax ku qaybsanayseen hadeer si iskugu tanaasulasiin way isku tanaasulaan way isjecel yihiin laysku tanaasul siiyo ayaga hawsha lasoo dhex dhigo way fududahay haddaba waxaan u malaynayaa wasiirka arrimaha guduhu maalinna ma uusan imaanin beledweyne intii aan dadkaan kala wada hadlayno kala wada xaajoonayn inay barnaamijkan aqbalaan oo la ogsoon yahay meeshay ka taagnaa jireen la ogsoon yahay hal maalinna juhdi kuma uusan bixin mana soo istaagin walaa in laga xoreeyo cadowgii meeshaan yiilay walaa in maxay talo sheeg dadkan laga dhadhacsiiya waxaan hal maalinna juhdi dowladnimada meeshaan ka jirta kuma bixin oo ilaa iyo shagaalada dhexa taalla ee wax kale khilaafsan dowladnimadaas aysan meeshaan ka jirin hal maalin dadaal kuma bixin marka ma wuxuu dadaal ku bixinaya inuu hadda kala diro oo meel laga sheegto xisbi kaleeto meel laga sheegto balaayo kaleeto magaalo meel kaleeto wax laga qabsado intaas muu ka shaqaynaya ha ka shaqaynanaan leyna anaga nidaamka meeshaan ka jiraya dowladnimada cid looga heybaysanana ma laha cid looga cabsanana ma jirto inaan dowladnimo gaarno inaan xorriyad gaarno inaan meel fiican gaarno inaan ummaddaa soomaaliyad meel gaarsiino hal qof aan uga heybaysanana ma jirto
waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax oo markaasi saliw ka muujiyay guddiga dhowaan ay soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya la doonayo in maamul loogu sameeyo gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe weli halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandure
wanaagsan dhegaystayaal oo mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim oo dhambaalka ugu horreeyana haddaana toddobaadkan ku bilaabo waxa uu naga soo gaaray adeer cismaan aweysa xadaad iyo sidoo kale amita iyo xaaskiisa iyo eedo samiira saalax qaasim iyo adeer jiddo xasan oo loo yaqaano jiddo jesto iyo sidoo kale adeer salmaan nadiir iyo xaaskiisa eedo baarliin maxamed aweys baalyiri iyo eedo sitey maxamed sheekh qosol wanaagi iyo adeer cabdisalaan yuusuf jimi iyo abti cabdilcasiis cali xuseen waxay dhammaantood kala joogaan baa layidhi dalka iyo dibadda iyo dhammaan baa layidhi caruurta xaafadda wiilwaal oo wakiil ka ah baa layidhi adeer cali abuukar cumar kareeka boqorka boondheere baa layidhi waxaay taaniyad kaliya laaba u dirayaan baa layidhi wiilkooda maxamed xasan sheekh iyo warda yuusuf sheekh oo ku aqalgalay gobolka almahra ee dalka yemen ducada waxaa layidhi waa caashi cudi daandurey waxaanu arooskaasi ka dhacay dalka yemen gaar ahaan almahra ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamin ayaan leenahay waxaa noo baaqaya saleebaan xoosh cumar iyo waxay yidhaahdeen ege rooble cali ayey wacays rooble iyo khabiira cabdi cilmi dhammaan dadkaasina waxay joogaan carta dalkaasi jabuuti iyo magaalada buloburte ee gobolka hiiraan waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan rayaale ibraahim cali iyo zaynab cabdi cilmi oo gabadh ugu dhalatay magaalada carta gabadhaasna waxaa loo bixiyay yidhaahdeen baxsan rayaale ducaduna waa xaggiina waxaa leenahay gabadhaas allaha ka dhiga tii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aniguna amin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu ka yimid dadka u horeeya waxaa ka mid ah cabdiraxmaan cabdulaahi shanfool baa la yidhi iyo maxamed siciid cali iyo maxamed biixi maxamed cawil cawl xirsi cabdifataax axmed maxamed iyo jamaal jaamac xaashi iyo farxaan jaamac xaashi yaxya cabdulaahi shanfool iyo iid axmed maxamed iyo axmed ibraahim shaqalle iyo cabdirasaaq cali cabdi iyo hinde cabdulaahi axmed iyo jamaal cabdulaahi axmed waxa ay hambalyo meher ay hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi maxamuud maxamed xirsi waxa uu ku magac dheer yahay cadaani iyo caasha cabdulaahi axmed oo meherkoodu ka dhacay laba iyo labaatankii bishan oktoobar ee sanadkan maalin khamiisaba ahayd aad baan u xusuustaa askar hotel baa la yidhi magaalada gabiley ducada waa xaggeena baa la yidhi waxaan ugu duceyneynaa meherkaasi dhex maray maxamuud maxamed xirsi iyo caasha cabdulaahi axmed in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ubadka khayr qabana lagu kala helo wiil yacaano gabar yacaano aamiin dhinacii heesaa waxaan ku horeynaa heestaan kudhigeedu yahay dhakac dhakac dhamsirikow dhudhuumasho aan dhihi jiray ibraahim markaan yareen matiiba oo hees laga soo dhigay dhudhuumasho dhamsirikow waxba bay soo xasuusisay ibraahino waa xilli aada u fog oon xusuusta inta la fariisto lugaha la fidsado iyadoo gabdho wada foodley la yahay marka lugaha waa listirin jiri soo ma dhaka dhaka wala hadda adigaba sida haddaad sheegayso ama ka muuqata baad soo martay marka waa ciyaarihii xaafadda farxiyo kaba yaray ayaan ka sugaynaa
untaha cunada ayga marqiyo iidiyo wadnuhu dhex socdaha caashaqa warigii lagama dharbo ruuxiyo lafuguhu u dhaadhaca untaha cunada ayga marqiyo iidiyo wadnuhu dhex socdaha sida dhibic rooban ku dhowra sida wiilan dhalaydan kaa naxa dibitiyo ciidakan ku diida sida dhibic rooban ku dhowra sida wiilan dhalaydan kaa naxa dibitiyo ciidakan ku diida dabahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhigtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhigtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhigtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhigtaan noqotaan adiga hadhay karaye
ay yaa dhakacdhakac dhuumashow salaam. dhafarkii jacaylkow adaa boogta dhegi karay leedahay sida dhibacda roobkan ku dhowraa dhegaygu aday ku maqlaan dhehigana aday ku dhugtaan ruux la jecel yahay iska dhe iyo qof wax jecel iska dheh farciyo kaba yar ayaa ku luuqeynaysa heestaasi dhinac waraaqaha mar kale haddaan u leexano waxaa si wada jira tahaniyad u diraya dhalinyaro dadka kale ah cumar xasan cabdiraxmaan abeeb qodax iyo cabdirasaaq cabdinuur iyo ifraax maxamed cali waxay dadkani dhammaantood joogaan baa layidhi dalkan maraykanka gaar ahaan magaalada washington d c iyo magaalada st cloud ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxay tahaniyada aroos hawada u marinayaan najiib cabdi nuur iyo farxiye maxamuud aaden oo xaddii ku aqalgalay magaalada st cloud ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxa ay leeyihiin kala helo ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkan wuxuu ku bilowday waxaa islaaminaa dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka ambaliyada heesaha caashucudiyo daandure waanu idinka guddoonay waxaana habig yidhaahdeen maamo faadumo cabdi gurxan iyo doctoresa shamso salaad aadan iyo dhammaanba reer salaad aadan iyo dhammaan reer sheekh xuseen gambe waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan sheekh cabdulaahi sheekh xuseen gambe iyo waxay yidhahdeen shukri salaad aadan oo gabarh ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaakshiid waxaana gabadhaasi loo bixiyay yidhahdeen munawara sheekh cabdulaahi waxaanay leeyihiin allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dalkeeda diinteeda iyo dadkeedaba anfacda aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinayaa waxaa dhambaalkan dadka diraya ugu horeeya axmed inshaar cabdile maxamed shariif maxamed nuur iyo ubax maxamed guleed iyo hodan maxamuud axmed iyo cabdinuur barkhadle iyo yuusuf maxamuud cusmaan iyo xamde cali gaani iyo axmed cabdi caydiid iyo saxane shariif daahir iyo dhammaan reer shariif daahir waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan cabdikhadar shariif daahir iyo marwo nimco cumar ibraahim oo wiil ku dhashay cisbitalka daarulxanaan ee magaala madaxda jabuuti baa layiri wiilkana waxaa loo bixiyey salaam cabdikhadar shariif daahir waxaana alla uga baryaynaa bay yidhaahdeen inuu noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfacaa aamiin waa tahay hambalyadanna waxay naga soo gaartay cabdirasaaq yuusuf cali iyo maxamed yuusuf cali iyo axmed sheekh cali warsame iyo cabdikariin maxamed ciise iyo waxay yidhahdeen cabdiqaadir xuseen jimcaale iyo daahir cali cilmi ramadaan cabdulaahi axmed cabdikariin axmed daahir iyo maxamed cabdi sheekh ibraahim iyo waxay yidhahdeen shaafici maxamed firdhisle iyo maariya cali mayow iyo fardowso sheekh salaad xaydar iyo waxa ay yidhaahdeen shukri xasan jaamac nasro daahir cusmaan sacadiyo cabdi sheekh ibraahim iyo saciido khodar cabdiraxmaan iyo xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin inay hambalyadan gaarsiiyaan islamarkaasina ay heestan la dhegeystaan farxiye maxamed xarane iyo waxay yidhaahdeen cali qadar siciid maxamed oo arooskooda uu ka dhacay dalka sweden ducaduna waa xaggeena waxaa leenaha arooskaasi allah ka dhigo kii lagu nasto oo lagu nagaado bashbash iyo barwaaqo eebano uu kala siiyo ubad qeyr qaba dhinacii heesaha caasho heesta xigta waa waa hees marka aan dhegeystaan israada alla maxay run badan sheegtaa ismoog waxaa ku luuqeynaya labada fanaan xasan aadan samatar iyo shankaroon axmed yuusuf sagal
ya ogeysiiya ismooge halkan adkaaday ubaxa baxaya ya ogaysiiya
ismoog udbihii bay dhisaysaa ismana oga
ibraahimow waxay ku soo dhacaysaa heesaha inta badan fanaaniinta ay qaadaan ee abwaaniintana ay sameeyaan markay soo dhegedhegeeyaan xaafadaha iyo wixii bulshada ka dhexdhacaya meeqaad aragtay minyaro meelaha ku jirta miweyntina aanay war ka hayn iyo mid arooskiisa la aslaayo haddana aan mid kale ka warhayn mid kaloo xisaabta ku jirta iyada nolosha iska saasa casho marka abwaaniintana waa qarxiya soo ma waxba ma qarsoona waa tahay waxaan soo qabanayaa dhambaal qurux badan dadka diraya waxaa ugu horeeya aabe xasan sheekh saciid mascuud iyo hooyo khadiijo cabdiraxmaan xuseen iyo ayeeyo faatima saalim saciid iyo adeerada kale ah baa la yiri cali sheekh saciid iyo saalim sheekh saciid iyo xuseen sheekh saciid maxamed cumar aljabri iyo sidoo kale baa la yiri xuseen cubayd alyaafic baa la yiri iyo sidoo kale adeer cali cubayd alyaafici iyo hooyo faadumo cali xuseen waxay dhammaantood tahaniyad u dirayaan arooska iyo aroosadda maxamed xasan sheekh saciid iyo aroosadda baa layidhi warda yuusuf sheekh saciid oo meherkoodu ka dhacay gobolka almahra kuna aqalgalay baa layidhi magaalada alrayda ee al-sharqiya ee dalka yeman waxay u rajeynayaan meherkaasi iyo arooskaasi wada socda ee dhex maray labadaasi caruuse kala ah maxamed xasan sheekh iyo warda yuusuf sheekh waxay u rajeynayaan inuu noqdo midkii waara ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanan oo loogu duceeyey aamiin dhambaalkan caasho waxaa uu ku bilowday assalaamu calaykum bahda hambalyada iyo heesaha v o a calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaa kalena yidhaahdeen axmed inshaar cabdile iyo maxamed shariif maxamed nuur iyo ubax maxamed guuleed iyo hodan maxamuud axmed iyo cabdinuur barkhadle iyo yuusuf maxamuud cusmaan iyo xamde cali gaani axmed cabdi caydiid iyo saxane shariif daahir iyo dhammaanba reer shariif daahir waxaana ay jecel yihiin in ay salaamaan halkana ay tahniyad ka gaarsiiyaan cabdiqadar shariif daahir iyo nimco cumar ibraahim oo wiil ugu dhashay magaalo madaxda jabuuti dhambaalkana waxaa ugu horeeya dadka diraya danjire maxamed cali mire qunsulka guud ee safaaradda soomaalida ee south africa iyo cabdiraxmaan sheekh cumar ukun waa guddoomiyaha guud ee jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka north west iyo sidoo kale garaad mawliid xareed ismaaciil iyo cabdiyare cabdulqaadir gaanda iyo xaaskiisa maxamed xasan haliil iyo faarax sheekh mukhtaar iyo maxamed cabdikariin indhabuur iyo liibaan aadan suuley sheekh cabdisalaan sheekh maxamed ku quraan buu ku magac dheeryahay iyo sidoo kale sheekh maxamed deeq nuur warsame iyo gaarane axmed dheere iyo axmed sheekh maxamed xaaji xasan iyo adeer cabdixakiin aadan dicle iyo nasro maxamed dhaqane iyo maxamed sheekh xuseen sandheere iyo sidoo kale dahraan buule aadan iyo aadan cabdile cismaan iyo cabdifataax sheekh cumar iyo axmed muuse inji wuxuu ku magac dheeryahay majaraani iyo ugu dambeyntii shukri cabdi jaamaac waa asxaab fara badan dhammaantood waxaay hambalyo iyo bogaad inaan lasoo koobi karin hawada u marinayaan marwa fawsiye abuukar maxamed iyo seegeeda xasan ciise cali mire oo meherkoodu ka dhacay magaalada bretoria ee dalka koonfura afrika waxaana leenaha bay yidhaahdeen guurkiina guur khayr leh gurigiinana guri nagi guulow ka yeel aamiin bay leeyihiin aniguna aamiin kalaan ugu daraya waa hagaag waa dhegeystayaashan waxaan usoo qabanaynaa dhinacii heesaha haddaan ku noqono caasho mala dhaayahayga ay calaf lagama dhuuntee dhakhtar bay sukeen qoray haye dhakhtarka muxuu yidhi hadda dhakhtarku wuxuu yidhi dawa isku tihiin sharoob baa isku tihiin waa isu qalantaan oo afka dhakhaatiirta lagu qoray soo ma doctors prescription waxaa ku luqeynaya qof walba luuqadu yaqaano wax ku qora hadduu dhakhtarku soo qoro waa prescription haddaad adigu qorto waa tabinaysaa waa war aad iyo aad
yaa ku luqeynaya ibrahim hoysta maxamed cali burci
hadduu dhugato geel qabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare hadduu dhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu gadaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhaayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhaayahaygaay way calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhiigay maladhaayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhaayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhiigay dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaan dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaan adna weheli madhaadaanid dakhtar bay sukeen qoray adna weli madhaadani dhakhtar bay suukiin qoray adna weli madhaadanid adna weli madhaadanid maydhananka geliyo sida dhaydacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayal hawl umalaynin dhuuxiyo lafahaai wa wax dhiiga kaa jaqa caafimaadka kaa jara maydhananka geliyo sida dhaydacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayal haw umalaynine duuxiyo lafahay wa wax dhiiga kaa jaqa caafimaadka kaa jara maladhayahaygaay calab lagama dhuntin maladhayahaygaay calab lagama dhuntin kitaabay sukendigay maladhayahaygaay calab lagama dhuntin maladhayahaygaay calab lagama dhuntin dakhtar baysukiin qoray adna weli madhaadanid dakhtar baysukiin qoray adna weli madhaadanid adna weli madhaadanid dakhtar baysukiin qoray adna weli madhaadanid dakhtar bay suukiin qoray adna weli madhaadanid adna weli madhaadanid
dhakhtar bee sukeen qoray adna weli ma dhaadanid codkii macaana ee fanaanka maxamed cali burce ayaan intaas kusoo gebagabaynaynaa caasho warqada xigta haddii aan akhriyo waxay naga soo gaartay xuseen maxamed isaaq iyo hooyo ambiye samow iyo hooyo xabiibo daa'uud jamiila sheekh mustaf hindiyo sheekh mustaf iyo tamiimo sheekh mustaf madiine sheekh mustaf iyo cumar sheekh mustaf iyo cabdiwaaxid sheekh mustaf iyo cabdifataax sheekh mustaf maxamed cabdiraxmaan ibraahim iidow axmed iidow iyo jamiilo sheekh yuusuf waxayna jecel yihiin inay taaniid gaarsiyaan mukhtaar sheekh maxamed iyo waxay yidhahdeen habso macalin oo gabadh ugu dhalatay degmada wajaar xaafadda township gabadhaasna waxaa loo bixiyey raxmo waxaana ay leeyihiin ducada idinka le waaye allah ka dhiga raxmatii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda ugu horeyn v o eda waa salaamayna baa layidhi marka xiga annaga oo kala ah hooyo xabiibo jaamac khayre hooyo nuuro suge hooyo salaado suge hooyo xaliimo cali cabdi iyo aabe cali muumin aadan iyo abti mahad suge iyo abti bacaafe suge dhiibaan salaad maxamed xaaskiisa ah leyle maxamed faarax iyo caruurtooda maxamed kaafi cali muumin xaaskiisa iyo caruurtiisa nimco axmed cabdi nimco sharaf iyo caruurteeda xafse ciise cabdi indhodeera baa layidhi iyo sidoo kale sahre cabdi axmed socod wanaag iyo maxamed aadan ibraahim iyo idris cali muumin iyo faadumo cali muumin cabdilcasiis cali muumin asxaabtu ay fara badan taase haatee bal aan dhammaystiro inta dhiman cabdiraxmaan maxamed aadan koronto iyo maryan sheekh yuusuf cismaan iyo khadiijo maxamed cali khadiijo yare iyo maxamed cabdi shooble iyo mukhtaas aweys xasan iyo cabdifataax arizona iyo cabdinaasir maxamed cali france dhammaan dadkana waxay tahaniyad farxad dhalasho ah u dirayaan baa layidhi nuuradiin cali muumin iyo xaaskiisa duniye cabdi axmed oo ay gabar ugu dhalatay cisbitaalka madiine ee magaalada muqdisho lix iyo labaatankii bisha oktoobar ee sanadka laba kun shan iyo tobanka dhammaan waxaa layidhi gabadhaasina kusoo biirtay waxaa gabadhaasi reerka kusoo biirtay baa layidhi waxaa lagu sameeyey ayaydeed oo waxaa loo bixiyey baa layidhi xabiibo nuuradiin cali muumin waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqo mid anfacda dadka diinta iyo dalka aniguna amiin ayaan raacinaya heesta ugu dambaysa ee dhegeystayaashan u soo qabanayna caashahaye waa heystaalku dhegeedu yahay foos waxaa ku luqaya fanaanka cabdinuur daljir iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa dabcan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka soo socdaa haddii uu eebiraado kulmi doono waa caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan dandure oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
farxadiyo asluubta farxad lagu lagu kardaashi farxad lagu lagu kardaashi filsankiyo quruxda fooslo fooslo kibeeyo farxadiyo farxadiyo asluubta farxad lagu lagu kardaashi farxad lagu lagu kardaashi fadulkama xarooto fuday dumar uma dhalan fadulkama xarooto fadulkama xaroto fuday dumar uma dhalan fadulkama xaroto fuday dumar umay dhalan dhayigimar firshaa ku fogaadaa eegmada dhayigimar firshaa ku fogaadaa eegmada dhayigimar firshaa ku fogaadaa eegmada dhayigimar firshaa codkaasina wuxuu gebagabo ahaa barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo daandure ee idinla socodsiinayey wuxuuna gebagabo u yahay idaacaddayadii galaabnimo cabdiraxmaan xuseen furre iyo anoo ismaaciil xuseen farjare ayaa idaacadda galaabnimo idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
sojadka fayskiyo fanacyari afkala qaad saqdaarodka fuushan fanka doob kumaa larag idankula facteeya fanka doob
This program has come to you from the Voice of America, Washington.